Hay'adda gargaar ah iyo bangiga Idman Community Bank ayaa magaalada Muqdisho ku kala siixday heshiis muhiim ah oo lagu maalgelinayo ganacsatada yaryar ee ay leeyihiin haweenka iyo dhalinyarada Soomaaliyeed. Heshiiskan ayaana qayb ka ah dadaalada lagu horumarinayo fursadaha dhaqaale iyo kobcinta ganacsiyada yaryar, si gaar ahna kuwa ay hormuud u yihiin kooxaha nugul ee bulshada. Maalgelintan ayaana la filayaa in ay ka taageerto haweenka iyo dhalinyarada helidda deyn fudud iyo taageero farsamo si ay u horumariyaan ganacsiyadooda loona yareeyo shaqo la'aanta. Ugu horreyn, Suleymaan Cabdi Ducaale, guddoomiyaha hay'adda gargaar, ayaa ka warbixiyey saxiixan iyo heshiiskan ay gaareen.
sektarada muhiimka ah oo ay ka mid yihiin waxyaabaha productive sectorka loo yaqaano ama xoolaha iyo kalluunka iyo beeraha ay u badan yihiin iyo korontada oo weliba ay tacliinta iyo caafimaadka uu soo raaco iyo hospitalitiguna uu soo raaco iyo warshadaha inkastoo wax warshadaha runtii aanan waxba u gelin oo nala ka soo doonan laakiin toddobada sektare kale lacag baan u gelinay lacagaha waxaa la mariyaa bankiyada bankiyada laftooduna iyo microfinance institutions labadaba waa la mariyaa ilaa iyo hadda sagaal banki iyo hay-ado microfinance ayaanu wax siinay bankigan idman waa kii tobnaad weeye ee qaataa ama u noqdaa u qalma in wax la siiyo markaan kule u qalma waxaanu marinaa qiimeyn baanu bankiyada marinaa qiimeyntaasoo laga eego xagga maamulkooda xagga la eego ammaanadooda xagga la eego hayntooda maaragtay lacageed xagga laga eego siday isaga ilaaliyaan khataraha lacagaha maaragtay la maydho ee khatarta ah xagga macaashkooda sida ay wax u soo saaraan sida ay u ammaanada u xijiyaan marka waxaa farxad ee maanta bankiga kan edman community bank inuu baasay ama uu ku guulaystay inuu u qalmo in ay gargaara ay lacagta ka qaataan oo helaan markaas oo ay la macaamilaan ay soo gaadheen gradekii laga rabay ugu dambayna guddoomiyaha hay-adda idman community bank ayaa kaga mahad celiyey hay-adda gargaara taageerada ay u muujinayaan bulshada wax soo saarka bulshada waxaan aada ugu faraxsanahay in aan munaasabadan maanta heshiiska aan kula saxiixanayno hay-adda gargaara bankiga idman community bank sidaad ogtihiin waxaa la aasaasay labada kun iyo labaatankii maadaama gargaara hay-adda ay u taagan tahay in ay garabistaag u samayso dhammaan financial institutionada waddanka ka jiro annagana codsigeena waxaan ku dhiiranay inaan usoo gudbino kii bilowgii dhammaadkii waxaana laga ogolaaday in la qabto wakhti dhexe waayo proseski wuxuu ku bilowdaa marka hore in aad soo buuxisid shuruudaha laga rabo ka mid noqoshada maxaan ku dhahnaa gargaara safar dheer kadib maanta waxaan u fadhinaa in aan ku guulaysanay sida la sheegay qiimeyn dheer markii lagu sameeyey meel walba laga qiimeeyey dhismaha dhanka maamulka ammaanada iyo maxaan ku dhahnaa kastamarka heshiiskan ayaa la filayaa in uu wax badan ka taro taageerana siiyo bulshada leh ganacsiga yaryar